Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo waxa ay sheegayaan in uu qarax ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi qaraxaasi oo lagu xiray gaarigii uu watay gudoomiyaha wararku waxay sheegayaan in gudoomiye ku-xigeenka uu halkaasi dhaawac uu ka soo gaaray halka sidoo kaleeto qaar ka mid ah ilaaladiisa halkaasi ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha degmada Baardheere Cadow Nuur Xasan oo idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho la hadlay ayaa sheegay qaraxa in dhaawac fudud uu ka soo gaaray gudoomiyaha waxaanuu meesha ka saaray jiritaanka wararka sheegaya in askartiisa qaar ka mid ah ay halkaasi ku dhaawacmeen gudoomiyaha baardheer waxa uu sheegay inay wadaan baaritaanka ku aadan ciddii ka dambeysay qaraxan inkastoo uusan cid gaar ah ku eedeynin mas-uuliyadda qaraxa magaalada waxaa ka dhacay ee, garsaab xogeenka gobolka gaarigiisa qarax ee, qaraxyada baabuurta lagu dhejiyay aa loogu xiray Ee, gaarigii baa qarxay asagina uu fiican yahay waxa hadda wax kale wax ku noqdayna ma jiraan Ee, may walaal wax ee, dhaawac oo gaaray ma jiraan Ee, firiro yaryar baa gaaray uuna hadda caafimaad qabaa lugihiisa ku socdaa aada buu u fiican yahay Ee, wallaahi lama xaqiijin karo baaris baa lagu jiraa insha allah waana la xaqiijin doonaa hadduu ilaahay wilaayo. kolley baaritaan baa lagu jiraa qarax hadda qarax lala egtay oo dhulku aasna mi- maahan Ee, qarax baabuurka loogu xiray weeye marka kolley meeshii baabuurka looga xiray iyo qaababkeeda iyo dabagal fara badan buu u baahan yahay marka wax hadda loo qabtay ma jiraan ammaan guud aad buu u fiican yahay waxyaabahaas iska dhacdhaca oo gaarka la ogyahay ammaanka aad buu u fiican yahay degmada baardheere ee gobolka gedo oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay kala wareegeen ururka al-shabaab oo degmadaasi maamulaya ku dhowaad siddeed sano waxaana magaalada xilliyada qaar ka dhaco fala ladi ku ah dhanka ammaanka oo ay ka dambeeyaan ururka al-shabaab